waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
maxamed amiin kusoo dhawow s b s ta bal turjubaan baa tahay barnaamijkaana maanta ka qayb gashay su'aalaha ugu badnaa iyo walaaca dadku ay ka hadlaayeen maxaa ka mid ahaa wallaahi turjubanada turjubaan baan ahay oo ilaa bisha dhammaadkeeda ilaa hadda way socdeen su'aalaha ugu fara badnaa ee la qaadahayay waxay ahaayeen dad qaar baa waxay degan yihiin meeshan soddon sano ilaa in ka badan marka waxay u badnaayeen su'aalahu meesha waan barannay communitiga meesha salaadaha meelaha lagu tukado iskuullada isbitaallada meelahay tegayaan marka su'aalahay u badnaayeen waxay ahaayeen goormaan guuraynaa markaan guurno muddo intee dhan bay haddana qaadanaysaa guryahan lagu dhammaynayaa haddana baana la soo celinayaa goormaan soo noqonaynaa kirada ay bixin jireen iyo xuquuqda ay ku lahaayeen markay bablic howsinka degganaayeen ma sidii unba ma waxbaa iska beddelay oo mataqaanaa waxay noqonayaan qaar baa waxay lahaayeen waxaan u baahannahay muddo badan maadaama aan degganayn oo dad aan nahay meeshan la qabsaday inay nagu noqotay shoog markiina lagu yidhi oo kale maalan waad ka guuraysaan oo meel kaloo cusub oo aanaa garanaynin naloo rarahayo marka su'aalaha intaasay u badnaayeen qaar baa ku jira ile annagu guuriba mayna maxkamad baan aadaynaa marka jawaabihii la siinaayey shaqaale wasaaradda ka socda halkan jooga oo isku dayayey jawaabahooda ma lagu qancay kula tahay qaar baa ku qanacsan dadka diyaarka u ahaa inay guuraan waxay gu dhaheen kuwa qaarkood diyaar baaban u nahayba hadda inaan guurnaba oo ayago ay ku qanacsanayen meel kastoona la dejinhayo weliba waxay lahayen waxaan aaminsannahay guryahan aadka u dhaadheer inaan mataqaanaa kadeed ka taagnayn soo degitaankooda iyo fuulitaankooda oo kale inkastoo ay leeyihiin jira jarrooyinka mar haddan aan aaminsanahay in guryo kaloo cusubna la siin doono waxay leeyihin experience baan u leenahay guryahan dhaadheer berigii lockdownku dhacay oo kale marka jawaabaha qaar waa looga jawaabay qaarna waxay dowladda ugu jawaabaysay in ay la yeelan doontaan waxa loo yidhahda one on one ama dad loo soo diri doono guryahooda ugu imaanayo oo u turjuba oo u warramahaya siday u guurahayaan goortay guurahayaan guuritaanka in laga caawinhayay in kale alaabta ma loo qaadayaa markay soo noqonayaan ma la soo celinayaa badana jawaabaha waa la siinhayey laakiin dadka ayaga diiddan inay guuraan oo meeshan aan ku qanacsanayn ayaga mabayna u dhegraaricinaynin guuritaanka iyo waxyaalaha loo bixinhayo caawimaadda oo dhan la siin doono waxba maynan u sii dhegraaricinaynin dar maynan ka sii lahayn waa garta ma u sheegeen meelaha loo raraayo haddii la yidhi guryaha degganaydeen baa la duminaya hadda igu horraysay ilaa hadda bishan bilowgeeda oo dhan way socota oktoobar laakiin caawa mister simon uu joogo chief executive officer oo office of housingka ah wasiirka ka socda ayaa wuxuu yidhi meeshan fitzroy guryaa laga dhammeeyey carltonna guryaa laga dhammeeyey in dadka la dejiyanana hadday bilaabanaysaa qofkii raba inuu dego guryahaas wuu degi karaa hadda applicationkus wuu qoran karaa dadku rabanna wuu u tegi daraa caawa igu horraysay in la yidhi dadkii raba diyaar hadday yihiin waan raraynaa laakiin waxay lahaayeen soo raritaanka dadka inta la rari doono siday u badan yihiin iyo soo noqoshadooda waxay noqonaysaa inta u dhexayso lix sana ilaa siddeed sana waa gartay marka dadka soomaalida halkan joogo ka soo qayb galay badanaa guryo waaweyn bay u baahan yihiin oo faamille waxaa jira ballaaran oo carruur badan leh arrimahaas ma laga hadla dhibaatada ugu badan ee hadda soomaalida welwelka haysta ayaa waxaa ka mid ah faamiliga soomaaliga dad baa maasha allah carruur badan dhalay koo iyo toban labiyo toban saddex iyo toban afar iyo toban guryaha la geyn doono haddana rag iyo dumar isku jira carruurtii qaar ay weyweynaadeen siyaasadda waddanka ka jirta guud ahaanba ama mataqaanaa guryo ka badan afar qol ama shan qol helitaankooda inay aad iyo aad u adag tahay welwelka ugu badan ayaa wuxuu yahay in ay adag tahay in la helo guryaha saa u fara qolalka saa u fara badan shan qol ama afar qol haddana ay dadku khasbi doonto in la kala raro marka in la kala rari doono ama meel la kala kadejin doono welwelka ugu badan ay soomaalidu qabto soomaalida kelima ahee xataa dadka mataqaanaa ka soo jeeda east africa inay su-aashaas ayay ahayd ugu badnayd ma heli doonaan qolol ama guryo ku filan faamiligooda ma la kala rari doonaa xagee la kala dejin ma meel isu dhowaa ma meel kale fog baa la kala dayn doonaa su'aalahaas way isweydiinayeen waana welwelka ugu badan ay qabeen
eedda magacayga qadijacala xaashaa la dhahaa maanta barnaamijka meesha layskugu yimid waa in xaafadda aan deggannahay nala ka raro oo meelo kale ayagu ay rabaan ay noo raraan
waad ka qayb qaadatay su'aalaha weyddiisay ama waxyaalaha arabtay inaa ogaata maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah eedda macaan annaga annagoo waxba ogayn baa nala ku yidhi guura wax naloo sharraxay ama wax naloo yeeshay ama meel intaan la fadhiistay ma jiraan albaabkaana kala soo galay waxaa lagu yidhi warqadaana la siiyey albaabadana laku soo galca waa guuraysaan sida hadda kahor karoonihii nagu dhacda unbaa haddana naloo yidhi marka wax aan ognahay ilaa hadda hawtalhamag baan ku soconnaa ma ogin sidee rabta ama macluumaad noocee rabta in laynala la wadaago annaga waxaan u baahannahay in naloo sharraxo annaga hawshan aan degannahay waxaan u baahannahay haddaan hawshan degannahay hawshan commission aan ku wareegno ayagana hadda meesha markaan miitinga caawa shirka waxaa ka socday inaan hawshan commission uuna jirinoo affordable howsin iyo wax la yidhaaho public howsin uu jiro ma garanaysa howsin commission maaha ha community howsin uu jiro annagana dee waxaasoo dhan shakiyaanba ka qabnaayoo dad annaga naga horreeyey baa inta la ralay oo waagii karoonaha iyo dad guryaha laga dumiyey ayay waxay noqoteen inay la awal dowladdan la heshiin jirna ma ogta hadda dowladda ma heshiinan qof qaasoo guri lahaad la dhiilgaraynaysaa hadduu doono waa kaa saari doonaa karaa hadduu doono waa ku dhidajin karaa marka saasaan u wada baqaynaa annagoo dhan dad naga mida oon weli seexan baa jira marka dhibkaasaan na haysta waxaan u baahan nahay inaan aad u ogaano oo weliba dadka soomaalida aad loogu sharxo ayaan u baahanna jawaabaha ayna siinaayeen marka ma ku qanacdeen maya eed wallaahi waxaan ku qancana ma ahan jawahaaro lagu qancay ma ahan waayo haddaa intaba su'aash waxaa ka mid ahayd markaan nidhi annaga waa inaan ogaanaa gurigan u guurayna ee meeshan u guurayna wuxuu dhahay ma garanaayo guryahana la siin doono waxay yihiin waa annawn ma ogiyuu dhahay marka de hadda waxaan isku dayayaa hadda kabacdi waxaan rabaa dadka reer lokeeshinka inaan u tago inaan la hadlo midda kale waxaan ahay dad badanoo isku xihan toddoba qofaa guriga deggan waxaa laga yaabaa dadna inay rabaan brimitown inay deganaadaan ama noodmer deganaan oo dad jirano waayeela magaalada dhexdeeda dad dhalinyaraana waxay rabaan ama awlaahdaysta inay magaalada ka fogaadaan macnaha xaafadaha kaso isma qaadi karno marka dadkanaga waayeelka dhakhtarkii asmaa la qabaa sokor baa la qabaa waxaa la qabaa blood breshar waxyaalo badan dad badanaa qaliimo qaba marka waxay u baahan yihiin inay close bay joogaan marka saasaan oon rabnaa aan rabaa hadda su-aashaan weydiiyey in dadkii raba inuu yaro fogaadaanna oo macnaha dadkeenna kale waayeelkaanna meel dhow oo aan ku qanacsanay in nala dejiyo waa gartay imise sana aad ugu deganayd guryaha dawladda marka hadda walaacaaga ugu weyn oo rariddan ku saabsan maxaad ku tilmaami lahaa waxaa walaacaygu yahay qof aan la dhiilgarayn doono ma ogi waayo dad iga horreeya oo dhibtoodaan arkay midda kale marna kuma aanaan fakarinin community howsaa layna siinayaa waxay nagu dhaheen markay hadda informationna siinaayeen boqol iyo afartan guri baan xaafadan ku haynaa oo community oo ah public housing community housing qofkii eligiblena ama house of choicena goonidiisa waaye laakiin qof walba waaye waxaan ogaan jirnay affordable houseka dadka shaqeeyaa la siin jiray marka annaga dad masaakiinaa nahay dad guri gadan kara ma nihin dad dhaqaalihiisa xihan kara ma nihin meeshaan misinkorisayno waa ku noolayn waa iska warqabnay waa isku eeddada iyo awowga iyo abtiga dadkii oo dhan baad la deganayn laakiin hadda maqribsha maqribaa nagu kala tuuraya mana naqaan waxaan samayn doono waa yeel baa nahay dadkii guryaha xataa markii la joogo toddoba qofaa ku deganayd waxaaba laga yaabaa in guri toddoba qola lagu waayo dadka qaarkood waxay rabaan marka in la kala raro haddiiba la kala raraya laakiin la isku dhowaado gabadhaada ilmo badan haysato waad kaalmaysaa eedadaayoo jiran baad haysaa awowgaayoo jiranoo sukarqaba astaal geynaysaa hawshaasoo dhan waxaan u baahna annaga in tixgelin gooni nala sameeyo in sharaxaad badan nala siiyo annagu hawtalhamag baanahay dad badanoo annaga ka mid a wax ma akhrin naqaan waxna ma qorno afka haddana luuqadanada ma ahan ingiliish baa la helaa talyaaniyaa la helaa waxaa la helaa griig macnaha af kasta oo chinays waxaa la helaa vietnaamees waayo annaga maanorita u nahay oo luuqadanada anugu laannahay haddee xataa ma ogta biyo saxaabadaadaa looga dhargaa haddaan luuqadanada heli lahayn wax kasta waa iska difaaci lahayn laakiin warqad dhiibanaa noo dhiibaa saxiixaa lagu dhahaa waxaana lagu leeyahay shan joysaa leeda haddaa shantaa joys kaa dejiso maxkamad baa lagu saaraya guriga qasab baa lagaaga bixinaa loo yaroo noo yimid baa lagu yidhi haa waxay nagu dhaheen haddaad diiddaan hamiin saddexaad may ahayd haddaad diiddaan mandhaydii haddaad diiddaan guryaha ina ka bixi weydaan oo aad isku adkaysaan tribunalaa layna geynaya maxkamadaa layna geynaya qasab baad guryaha uga baxaysaan marka qof walba waxaa fiican intuu qaato inta hadda wanaagga lagu socdo oo dadka u horeeya broyatiga qofkii geli kara uu galo marka aad baan u walaacsannahay dad badan waxay ku leeyahan ma seexanno way wada wareereen dadkii luqad lama wada yaqaano iskama difaaci karno afkanagii ma ahan guri ad taqaanidoo aad leedahay ina adeer wax la qama ina abtayna ma jiro meeshaan waxaa waaya hawtulhaamig aan ku soconno awalaa iyagaa meesha la dejiyey haddana guryahooda iyagaa yiri nooga baxa guryaha horta mool bay leeyihiin waa lagu wada dhibaatooday barabara qaarkood leeyahay daraagisaa ka batay dhib ma leh haddii la guuro waxba kama qabno laakiin waxaan u baahannahay sayf mahadsanid xasan barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij maanta looga hadlaayo qorshe la dhaho dib u dejin dadka guryaha dawladda degan ayaa la rabaa in laga raro oo guryo kale loo raro maadaama guryahan la rabo in la dumiyo oo guryo cusub meesha mustaqbalka laga dhiso waa garta marka dadka su-aalaha ugu badan oo ay weydiinayeen maxaa ka mid ahaa wallaahi su-aalaha ugu badan dadka waxay ahaayeen ah, een, haddiina la raraayo ma waxaana loo rarayaa guryo ah, public housing ah Een, mise sida la sheegay community housing Een, eh, ijaarka ay bixiyaan eh, isla ijaarkii buu noqonaya mise isbeddel ayaa ku imaanayo Een, su-aalo noocaasa ayay maaragtay eh, dadka weydiinayeen waa garta adiga laftigaagaa weydiiyey su-aasha maxay ku kala duwan yihiin public housing iyo community housing Eh, jawaabtu maxay noqotay maxay si kala duwan yihiin wallahi ani su-aashaas waa weydiiyey laakiin kamuusan jawaabin Ee, laba su-aal aan weydiiyey su-aasha hore waxay ahayd public housing iyo community housing maxay ku du- kugu kala duwan yihiin Ee, ma- ma wa- ma waxaas- ma waxaa jiro qorshe dowladda ay rabto su-aasha labaadna waxay tahay, ma waxaa jiro qorsho dowladda rabto public housing inay ku baabi'iyaan marka taasuu ka jawaabay u dhaha maya tan kalena usoo noqonaa u dhahay laakiin kamuusan jawaabin waa garta walaacyada walaaca ugu badan oo dadku ay qabaan oo aad markaad bulshada ku dhex jirtid ama dadkeenna meesha degan maxay yihiin wallahi waxay yihiin ah, een, in guryihii dowladda laga raraayo oo hadhowti guryo private ah, organisationno private ah ay rangarayaan mataqaan loo raraayo Een, taasna waxay keeni kartaa een, rantigoo lagu qaali siyayn rantu- rantigoo qaali looga dhigaayo een, securitygi marka hore ay haysteen eh, oo aysan ku helaynin guryahaas waxaa aad looga cabanayay inaan dadka markii hore go'aankan la gaaraya ama lagu dhawaaqaya lala tashan ma wada tashi la'aan baa guud ahaan jirta isleeda haa dadka lagalama tashan ee, go'aankan wuxuu ahaa go'aan kor looga soo rido hal mar oo ay dadka ka warqabin oo haddana waxa u soco- u malaysaa si xowli ah ku socdo soo dadka walwal badan ayuu ku abuuray ciil baan nahayaa tolla ayay liberaal baa socota tolla ayay liberaal guryihii waa la- waa- waa nalaga saaray meelaa aadna ma leh guri halkaana waxaa la yidhi guryo hadda la dhisoo yaryaroo qolol yaryar lehe gala ma maqashay guryuhuna saacadaha ku rakiban biyaha inaan bixinno waayo annagana sentaralyiinaan nahay ma shaqayno lacag saacad ma bixin karno afar boqol to shan boqol meelaan ka keenno ma leh guryaha iyagii annagoo deggan guryaha lacagtoodii baa la bixinayaa bay dheheen laakiin waa beentood say nooga saaraanay rabaan guryihii laga dhisay falaminton oo oo oo oo wagabka ahaa oo hadda la dhisay hawsin wuxuu ku yeeshay boqolkii shan iyo toban guryaha dhanna waxay ahaayeen hawsin kulli waxay noqdeen available iyo community hawsin reynti waayaa la yidhi naag baan aniga communitaan ahay dadkan guryaha ka caawimaa available howsing community howsing kulli waxay noqdeen howsing commission hum ficatoriana loo bixiyo see u guurnaa marka annaga guryaha yagii in baraybad laga dhigo annagiina bannaanka naloo saaro dowladdan xaqna ma qabato
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho